doctor axmed cabdulaahi maxamed oo kamid ah dhalinyarada baratay cilmiga xoolaha ee ku nool magaalada beledweyne ayaa baaris bilaash ah iyo wacyigelinta cudurada ku dhaca xoolaha u sameeyey xoolodhaqatada ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada deegaanada ololahan bilaashka laga sameeyey ayaa waxaa kamid ah jerey defu iyo bacaad buuke radio beerdhula ayuu uga waramay ololahan uu sameeyey iyo cudurada uu ku arkay xoolaha baaritaan guud ayaan u sameynay waxaana ka mid ahay sida dibiyada iyo lo-da iyo weelaha intaba dhammaan waxaan ku sameynay baaritaan ayaan ku sameynay xoolaha marka loo fiiriyo dhanka wax soo saarkooda saa-id waaye walow annaga hadda waxyaalaha naga qoseeyo in xaaladooda caafimaad aan ogaano maadaama cudurada badan xiliyada biyaha iyo ay ku dhacaan cuduradaasna u baahan yihiin in markaas dadka laga wacyigeliyo wacyigelin saa-id loogu siiyo reproductionkooda siduu yahay sidoo kaleeto xolo waxaa jiro dhicisoobo xolo waxaa jiro markaas cudurada qaarkood markay ku dhacaan u dhimanayo ama dilmaayo si markaas caafimaadkooda looga warhaayo waxaan u sameynay baaritaan guud ayaan u sameynay dhammaan goobaha markaas aan ka sameynay dhammaan tuulooyinku qaar ayaan ka sameynay oo tuulada sida defow sida bacad buuke sidoo kaleeto waxaan ka sameynay jerey iyo tuulooyin kaleento markaas hoos tago dhammaan tuulooyinkaas dhan waan waxaa xoolaha joogay lo-da iyo dibiyada ayaa markaas diradda xoogga saareynay insha allah waxaan rajeynaynaa tuulooyin kaleentana ka qabano waa socdaa caafimaadkooda si loo ogaado marka cudurada waxaa ka mid eh oo ku dhaca xoolaha cudurka lahayo mitaysa lahaa naasaha ayuu ku dhacaa cudurkaasi badanan wuxuu ku badan yahay neefka ku dhaco candhada ayaa aada u bararto waxaana keenay meesha markaas oo fadhiisanayo oo wasaq ay tahay sidoo kale waxaa jira cudurro ku dhacayo afka ku dhacayo waxyaalaha markaas ay quudanayiin in laga warhaayo oo shirmo fiican la geeyo sidoo kaleento waxyaalaha wasaqda iyo waxyaalahaas ma ogolo buwaafaa jiro sidoo kaleento cudur waxaa jiro neefkaska bararayo sidoo kaleento asagane waxaa keen kara dalagyada qaarkood ay cunaan
xoolodhaqatada ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne ayaa baahi badan u qabay in baaris loogu sameeyo xoolaha si ay u ogaadaan cudurada dhibaatooyinka ku haya xoolahooda